بsم اللh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين وصلى الله وسلم وbارك على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta waxaan ku ballansaneen بإdن الlahi عزa وجل inaan bilowno kitaabka la yidhaahdo شharxu qadri الnada وbl الصdى waxa la akrinaya waa sharax ee matni ma ah labadaba waxaa iska leh alimaam ibnu hishaam raximahullah marka hore matnigu alifay kadibna waa sharxay matniga wuxuu u bixiyey qadru nada wa ballu sada macnaheeda waa u tegi doonaa kelimada ama ciwaanka macnihiisa markuu matniga alifay matniga allah subxaana wa tacaala wuxuu u yeelay qabuul bayna annaas wuxuu u baahday markaa sharax asiga ayaa sharxay sharaxa uu sharxay ibnu hishaam raximahullah wuxuu noqday sharaxa ugu fiican shuruuxda lianna saaxiba albeyti adraa bimaa fiihi maxaa yeeley qofka guriga iska leh asaa ku aqoon badan waxa guriga ku dhex jira ninkii iska lahaa kitaabka hadduu sharxo macnaheeda waxa waaye waa uga aqoon badan yahay qof aan ahayn qofkii alifay sharax uu sharxo ibn hishaam raximahullah saaxibulkitaab waxaa la yidhaahdaa abu muxamed cabdullaahi jamaaluddiin jamaaluddiin waa laqabkiisa magiciisu waa cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu axmed ibnu cabdillaah cabdullaahi ibnu yuusuf ibnu axmed ibnu cabdillaah ibni hishaam al ansaari almisri marka abu maxamedna waa kunya jamaaluddiinna waa laqab yaneynaas waaye magaciisuna waa cabdullaahi bni yuusuf wuxuu ku dhashay fi lqaahira wulida fi lqaahira fi dilqicda sanata hamaanin wa sabcimi'a min alhijra sanata hamaanin wa sabcimi'a min alhijra wa kaanat lahu malakatu yatamakanu biha min altacbiiri can maqsuudihi wa kaanat lahu malakatun yatamakanu biha min altacbiiri can maqsuudihi وكان عاaلما متبحرا في علوم اللغة العربية وكان عاaلما متبحرا في علوم اللغة العربية ومع ذلك كان متواضعا qaal canhu ibnu khulduun qaala canhu ibnu khulduun qaala canhu ibnu khulduun bilkha ibnu khulduun maa zilnaa wanaxnu bilmagribi nasmacu maa zilnaa wanaxnu bilmagribi nasmacu maa zilnaa wanaxnu bilmagribi nasmacu أنه ظهر بمصر عالم بالعربية أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه وله مصنفات كثيرة وله مصنفات كثيرة نافعة منها أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك منها أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومنها ومنها مغن مغني اللبيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ومنها شرح شذور الذهب ومنها شرح شذور الذهب ومنها شرح شذور الذهب ومنها الإعراب عن قواعد الإعراب الإعراب عن قواعد الإعراب وله غير ذلك من الكتب المفيدة وله غير ذلك من الكتب المفيدة ابن هشام رحمه الله waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo sideed hijriya bisha dilqicda wuxuuna ku dhashay magaalada alqaahira caasimadda masar alqaahira waa caasimatu misr magaaladaasuu ku dhashay uu ku barbaaray wuxuuna ahaa caalim weyn wuxuu lahaa malaka wa kaanat lahu malakatun yatamakanu biha min atacbur min atacbiiri can maqsuudihi malakadu bimacnaa waa awood iyo qudra ayuu wuxuu u lahaa malakadaasoo oo yatamakanu bihaa uu ku makansanayo min atacbiiri can maqsuudihi waxa uu doonaya inuu cabiro awood cilmiya iyo qudro cilmiya ayuu wuxuu u lahaa wixii uu doono inuu cabiro wuxuuna caalim ku ahaa culumta luga alcarabiya mutabaxir yacni baxri buu ku ahaa culummada qaar aaday u ammaaneen sida ibnu khulduun oo kale hadalkii aan ka soo naqlinay maa zilnaa wa naxnu bilmaqribi nasmacu annahu dahara bimisra caalimun bilcarabiya maanaga ka zuulin buu yidhi inaan maqlayno annagoo maqrib ku sugan kamaanan zuulin buu yidhi inaan maqlayno inuu ka soo daahiray masar caalim carabiyada caalimku ah oo la yidhaahdo buu yidhi ibnu hishaam anxaa min siibaweyhi oo naxwaha uga aqoon badan siibaweyhi siibaweyhi waa sheikh waa imaamu luqa haddana maca daalika waxaa leeyahay waa uga aqoon badan yahay naxwaha sidaasuu leeyahy ibnu khulduun taa waxay tusinaysaa macrifada iyo aqoonta iyo baaca dheer ee u lahaa ibnu hishaam raximah llahu tacaala luqada carabiga gaar ahaan naxwaha musanafaadkiisa ama kitaabadu alifay culummadu aaday u ammaaneen oo kitaabkani uu ka mid yahay sharxu qadri nada matniga iyo sharaxa labadaba uu ka mid yahay awdaxu lmasaalik oo uu ku sharaxayo alfiyat bni malik gabaygiibuu hadal caadiya ka dhigay markaasuu sharaxayaa afar afar mujalad ayuu ka dhigay wuxuu leeyahay muqni labiib can kutub alacaariib oo kitaab aada u faa-iido badan ah dabcadaha qaar waa laba mujalad yacnii jaanibkan luqada ama naxwaha muxaqiquu ku ahaa culamada qaar a waxay dhihi jireen sida sheikhulislaam ibnu teymiya raximah llah masaa-isha caqiidada iyo uu ugu yahay muxaqiq ayuu ninkaana muxaqiq ku ahaa bay yidhahdeen luqada ama naxwaha waana kitaabadiisuna aaday u faa-iido badan yihiin mana ahayn nin u nisbo sheegta madhab gaar ah oo ka mid ah madaahibta naxwada madaahibta naxwada labaa mashhuur ahayd soo maaha kuufiyiin iyo basriyiin labada midna ma ahayn ee wuxuu ahaa mujtahid fi luqa luqada carabiga nin ku ijtihaada oo baacya aqoon dheer ulabuu ahaa wuxuu dhintay raximah llahu tacaala fii dilqicda marka horena muxuu dhashay fii dilqicda soo maaha isla bishii uu dhashay ayuu dhintay markuu dhimanayay twufiya fi dilqicda sanata ixdaa wa sitiina wa sabcumia min alhijra sanata ixdaa wa sitiina wa sabcumia sanadku markuu ahaa toddoba boqol kow iyo lixdan ama lixdan iyo kow sanata ixdaa wa sitiina wa sabcumia sanadkaasuu dhintay raximah llah kitaabkan saan hore u sheegnaba ama hadda aan sheegnay waa sharaxkan annaga akhrin doono waxaa la yihahdaa sharxu qadri nada qadru nadana waa matni matnigaas shuruux badan uu leeyahay oo aan ahayn sharaxa mu-alifka matniga qadru nada wuxuu leeyahay shuruux badan oo aan ahayn sharaxa mu-alifka shuruuxdaasina waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo mujiibu nada fi sharxi qadri nada mujiibu nada fi sharxi qadri nada lilimaam alfaakihi lilimaam alfaakihi asharxu thani waxa waye buluuqu lmaraam في قض في حل قطر ابن هشام بلوغ المرام في حل قطر ابن هشام لعبد الملك العصامي لعبد الملك العصامي الثالث الفتح الرباني شرح قطر المعاني الثالث الفتح الرباني شرح قدر المعاني لعبد الخالق المزجاجي لعبد الخالق المزجاجي الرابع شرح قدر الندى للمارديني شرح قدر الندى للمارديني الخامس تعجيل الندى بشرح قدر الندى تعجيل الندى بشرح قدر الندى تعجيل الندى بشرح قدر الندى waa shan sharax soo maaha shuruuxdan shantaa waxaa ugu fiican midka ugu dambeeya ayaa culummadu aada u ammaaneen waxaana iskale midkan ugu dambeeya lisheekh cabdalla alfawsaan sheekh cabdillaah alfawsaan waa mucaasir sharaxiisana aadaa loo ammaanay tacjiilu nnadaa bisharxi qadri nnadaa laakiin shuruuxdaasoo dhan waxaa ugu fiican sharaxa mu-alifka shuruuxdaasoo dhan waxaa ugu fiican sharaxa saaxibulmatni uu leeyahay waana sharaxa aan doonayna insha allahu tacaala inaan akrino sharaxaan akhrisan doono waayo sharaxaasi sharaxa ibnu hishaam raximah llahu tacaala tacliiqaad iyo xaashiyo xaashiyaad la saaray way jiraan sida xaashiyat sajaaci iyo tacliiqaadka uu leeyahay maxamed muxyidiin wuxuu saaray waa sharaxa waa sharxii uu lahaa ibnu hishaam raximah llahu tacaala calaa kullin kitaabkan waa arki doontaan waa kitaab fawaa'id badan waa kitaab aada u fawaa'id badan xagga naxwaha laakiin wuxuu u baahan yahay in la tarkiisiyo waxyaabaha uu ka hadlayo qeybaha uu qeybinayana lagu fiiriyo qalbi xaadira ma ahan kitaab la sahlado oo dusha laga fiirinayo keliya hadalladiisa in si fiican loo dhuuxo waa muhiim bismi illaahi raxmaani raxiim muqadimadan akrinaynaa insha allah muqadimat lmualif bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله وحكوب الله بسم الله الرحمن الرحيم كدب وحو قدق لي إنه إلهي كم مهديه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن لغفر فرط هذا لك وسنة أما قرى الله waxaa jira xadiid ku soo arooray arrinkaas xadiidku ma sugna kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fahuwa abtar waa xadiid daciifa bijamiici turuqihi waddo walba uu xadiidkaasi ku yimaado waa xadiid daciifa duruq fara badanna waa ku yimid laakiin kulligood waa daciif lafdi kalena wuxuu ahaa kullu amrin laa yubda'u fiihi bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin labaduba daciif waa laakiin waxaan bismi illaahi raxmaani raxiim ugu furanaynaa ugu furfuranaynaa awalan waa iqtidaa'an bikitaab illaah kudayasho kitaabka alla lagu dayanayo waa ma aha xadiidkaas inaan cuskanayna daciifka ah ee waxa waye inaan ku dayanayna kitaabka ilaahay jamiicu suwari lqur'aan markii laga reebo suuratu towba allah subxaana wa tacaala wuxuu ku furfurtay bismi illaahi araxmaani raxiim boqol iyo toban iyo afar suuradood way qur-aanku soo maaha boqol iyo toban iyo saddex suuradood waxaa lagu furfurtay bismi illaahi araxmaani araxiim taasi waa midda koowaad waa iqtidaa'an bikitaab illaah arrinta labaad ee bismi illaahi araxmaani araxiim loogu furfuranayo waa iqtidaa'an bisunnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam kudayeesho sunnadii rasuulka lagu dayanayo maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu rasaa-isha qorayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim ka risaalatihi ilaa heraql sida risaaladii uu heraqle u qoray wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuulillaah ilaa heraqla cadiimi ruum waxaa ugu horreysuu nabigu ku bilaaba waxay ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim taa marka waa iqtidaa'an bisunnati nabiy sala allahu calay wasalam waa sunnadii ficliga ahayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu dayanaya sababta saddexaad ee bismi illaahi raxmaani raxiim aan ugu furfuranayno waxaa waaye tabarukan bismi illaah barakaysi aan barakaysanayno magaca ilaahay in lagu bilaabo magaca ilaahay ku bilaabashadiisu barakuu leeyahay annagoo magaca ilaahay barakaysanayna ayaan ku bilaabanaynaa hadalka ama qoraalka bismi illaahi araxmaani araxiim marka ujeedooyinkaasaa loogu bilowdaa bismi illaahi araxmaani araxiim ee ma ahan in xadiidkaa la cuskanayo xadiidku waa daciif alxamdu lilaah alxamdu mahad dhammaanteed xamdiguna waa dikru maxaasini lmaxmuud maca almaxabati waltacdiim midka la ammaanayo ama midka la mahdinayo maxaasintiisoo la sheego dikru maxaasini lmaxmuud almaxmuud waa midka la mahdinayo yaa waayo midka la mahdinayo waa allah subxaana wa tacaala sheegidda maxaasintiisa dikru maxaasini lmaxmuud midka la mahdinayo maxaasintiisa iyo wanaagyadiisa in la sheego maxaa la socda sheegiddaasi maca almaxabati waltacdiim maxabo iyo tacdiim macon yacni jacayl iyo weyneyn baa la socota haddaad maxaasintiisa iyo wanaaggiisa aada sheegto laakiin jacayl aadan ku xirin iyo tacdiim madxi baa la yidhaahdaa xamdi lama yidhaahdo waa madxi waa ammaan mararka qaar qof aadan jeclayn waxaad ku sheegtaa sifo wanaagsan uu ku ammaanan yahay soo ma waa dhacdaa adoon jacayl gooniya u qabin ayaad min baabi alcadli walinsaaf waxaad ku sheegaysaa sifo wanaagsan oo qofkaasi leeyahay taa lama yidhaahdo xamdi lama yidhaahdo madxi baa la yidhaahdo haddaanan la soconin tacdiim iyo maxaba waa madxi laakiin haddii tacdiim iyo maxaba ay la socdaan maxaa la leeyahay waa xamdi alxamdu lilah mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay allahaasoo raafici darajaati ah midka darajaadka rafcinaya oo darajaad u rafcinaya liman qof inkhafada hoos isku dhigay lijalaalihi ilaahay weynidiisa awgii qofkii hoos iskugu dhigay alla waa midkii darajaad rafcinaya wa faatixi lbarakaat waana midka furaya alle barakaadka barakooyinka wuxuu u furayaa liman intasaba qofkii u istaaga lishukri ifdaalih fadligiisa iyo siismadiisa ka shukrinteeda qofkii u istaagana ilaahay waa midka barakaadka u furay hadalkan sheikha uu ku furfurtay bacda alxamdi waxaa ka dheehanaysaa mowduuca kitaabka ku saabsan yahay mowduuca kitaabka ku saabsan yahay waa naxwo soo ma naxwadiina rafca iyo fatxa iyo nasbe iyo iyo khafda laga helaa oo waxyaabaha naxwadu icraabaadkeedii ka mid a ayadiibuu hadalkaa hadda ku furfurtay raafici darajaat waa ishaara ila rafci rafcadiibuu ishaaraya liman inkafada muxuu ishaarayaa waa alkhafd wa faatixi اlbarakaat faatix waa fatxawa liman intasaba waa nasba idan wuxuu sheegay alrafcu wاlkhafdu wاlfatxu wاlnasb intaba wuxuu ku sheegay istiftaaxuu ku sheegay macnaheedu waxa waaye kitaabkan ka hadlayo ama sharaxa aan soo wado naxwu ku saabsan yahay waa laguu sii ishaaraya arrintaani waxaa loo yaqaanaa fuqahadu culammadu luqadu u yaqaanaan baraacat listihlaal waxaa loo yaqaanaa baraacat listihlaal hadalka noocaana ee muqadimada lagu ishaarayo waxa loo socdo waxaa loo yaqaanaa baraacat listihlaal baraacat listihlaal huwa an yaأtiya almutakallimu baraacat listihlaali huwa an yaأtiya almutakallimu في أول كلامه أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يلوح بمقصوده في أول كلامه بما يلوح بمقصوده بإشارة تعذب حلاوتها بإشارة تعذب على تعذب حلاوتها بإشارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم بإشارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم baraacat listihlaal waxa waay huwa an yaأtiya almutakallimu qofka hadlaya inuu la yimaado fii awali kalaamihi hadalkiisa awalkiiba wuxuu kula imaanayaa bimaa yulawixu wax ishaaraya bimaqsuudihi ujeedadiisa hadalka awalkiisa wuxuu ku keenayaa wax ujeedadiisa ishaaraya biishaaratin ishaaro oo tacdubu xalaawatuhaa macaankeeda uu noqonayo mid aada u macaan oo la dhadhansanayo tacdubu xalaawatuhaa xalaawadeeda iyo macaankeedu wuxuu dhadhansanayaa cala adawqi asaliimi dawqa ama dhadhanka caafimaadka qaba macnaha qofka markuu baraacatlstihlaal samaynayo wuxuu la imaanayaa hadalka awalkiisa kalaam ushaaraya maqsuudkiisa kalaamkaasoo macaankiisa iyo dhadhankiisa qofkii dhadhan saliima oo caafimaad qaba leh ou dhadhansanayo u macaansanayo macnaa waa hadal la dareemayo oo mu-alifka ama mutakalimka hadlaaya meeshu u socda aada ku dareemayso waxaa loo yaqaan baraacat listihlaal hadda qof walba muqadimadan akhriya muxuu dareemayaa u dhadhansanayaa sheikha inuu naxwo ka hadlayo u dhadhansanaya u fahmi maayo inuu fiqi ka hadlayo ama uu xadiid ka hadlayo ama uu mustalax ka hadlayo ma u dhadhansanayo wuxuu dhadhansanayaa inuu naxwo u socdo maxaa yeele rafca iyo khafda iyo nasba waa wixii naxwo lagu yaqiinay wa wuxuu yihi wasalaatu wasalaamu calaa man madat calayhi alfasaaxatu riwaaqaha washadat bihi albalaaqatu nidaaqaha wasalaatu wasalaamu ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato calaa man qof dushii ha ahaato madat calayhi alfasaaxatu fasaaxada dushiisa ay ka taagtay riwaaqahaa saqafkeeda riwaaqu waa saqafka guriga saqafkiisa waa ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato qofkii fasaaxada ay dushiisa ka taagtay riwaaqahaa ay saqfahaa saqafkeeda qofkii fasaaxa ay dushiisa saqaf ka taagatay yani ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato washadat bihi albalaaqatu balaaqadu ay xirtay ay ku xirtay niaaqahaa niaaqeeda niaaqu asalka waxaa loo isticmaalaa marada dumarku ay madaxa ku xirtaan ayaa asalka waxaa la yihahdaa anniaaq ayadaa loo yaqaanaa wuxuu ula jeedaa marka washadat bihi lbalaaqatu balaaqadii ay ku xirtay asigii niaaqahaa gambadeedii ay ku xirtay macnaha balaaqadii madaxa uga xirnaatay waa macnaa aada u balaaqo badan yah ula jeedaa ilan afsaxu nnaas wa ablaqu nnaasi yaa waaye waa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam dadkaasaa ugu fasaaxo badnaa almabcuuhi bilaayaati albaahiraat midkaas oo almabcuuhi lala soo saaray bilaayaati albaahira aayadihii aadka u iftiimay walxujaji lmunaz walxujaji iyo xujooyinkii lagu soo dejiyey almunazali calayhi oo dushiisa lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan qur-aankaasoo carabiyun carabiya hayru dii ciwajin oon qallooc u saaxiib ahayn wa calaa aalihi ehelkiisa dushiisana ha ahaato salaamtaas lasoo sheegay iyo salaada ehelkii alhaadiina hanuunsanaa oo dad wanaagsan oo toosan ahaa wa asxaabihi iyo saaxiibadii aladiina kuwaasoo shaadu diina ay adharu diina diinka muujiyey wasallama washarafa wakarama wasallama yani salaam dushooda ha ahaato washarafa allaha sharfo wakarama allaha karaameeyo lafdigu waa maadi laakiin macnuhu waa maxay kulligood ducawa lafdigu waa maadi laakiin macnaha kulligood ducawa salaam iyo sharaf iyo karaamo intaba allah siiyo intaasi waa istiftaaxi wey wuxuu yidhi wabacdu intaa kadib wabacdu iyo amaa bacdu labada waa la isticmaala waxaana amaa bacdu yani loola imaadaa waa lifasli lkhitaab hadalkaa la kala goynaya oo la kala saaraya inta hore istiftaaxay ahayd wabacdu wixii ka dambeeyana waa maxay waa maqsuudkii iyo ujeedadii la gelayo wey amaa bacdu siibawey wuxuu usoo qadaraa mahmaa yakun min shayin bacdu saasaa meesha ku jirta buu yidhi mahmaa yakun min shayin bacdu amaa bacdu macnaheedu waa sidaas mahmaa yakun min shayin bacdu macnaheedu waa maxay si kastaba ha ahaatee w markii soomaali ahaan loo bedelo si kastaba ha noqotee hadalka horaa la xirayaa moogta maxaa la bilaabayaa hadal cusubaa la bilaabayaa si kastaba ha ahaatee intaa kadib w fa haadihi tani nukatun nukat waa jamcu nukta nukat waa jamac mufradkeedu waa nukta annukta waa alfaa'iidatu daqiiqa waa faa'iidada qarsoon oo aan muuqan wey annukta waa alfaa'idatu daqiiqa markaan idhaahno annukat macnaheedu waa maxay waa fawaa'id qarsoon wey soo maha nukatka waxaa loo isticmaalaa fawaa'ida aan qof walba u muuqan karin waa fawaa'id muhiim ah qof walbana aan u muuqan karinoo yani in loo fiirsado u baahan wey fa haadihi tani nukatun fawaa'id wey fawaa'idaasoo xarartuhaa aan taxriiriyey aan hufay taxriirku waa hufid taxriirku waa hufid iyo tafatirid hadalkan waa la tafatira soo lama yidhaahdo yaa waa la tafatira macnaheedu waa maxay waxaan munaasab ahayn iyo wixii ziyaado ah wixii lasoo celceliyo waxaasoo dhan aan laga saaray way tafatirid way fa haadihi tani nukatun fawaa'id way fawaa'idaasoo xarartuhaa aan tafatiray oo aan ka saaray wax alla wixii markaa ziyaado go-a oon si fiican aan u hufay calaa muqadimatii calaadaani bimacnaa laamu tacliila loola jeeda yacni calaadan tacliila laga wadaa oo laamu tacliil ila macna taha calaa muqadimati ay liajli muqadimati muqadimadayda darteed ayaan fawaa'idan u taxriiriyey muqadimadii almusamaa lagu magacaabay biqadri nadaa wa balli sadaa muqadimadii lagu magacaabay awgeed ayaan fawaa'idan u jamciyey oon u taxriiriyey ayadaan dul saaray ayada darteedaana u taxriiriyon u tafatiray fawaa'idan macnaa waa fawaa'idaan dul saaray buu leeyahay risaaladayda lagu magacaabo qadru nadaa wa ballu sadaa qadru nadaa macnaheedu alqadru waa dhibicda asalka dhibicda roobna waa loo isticmaalaa alqadru dhibicda roobkana waa la yidhaahdaa qadru nadaa qadrigu waa dhibicda annadaa waa dhadada dhada waa la yaqaan soo maa dhada waxaa la yidhaahdaa habeenkii markuu jawiga qabow yahay roobna ma di-in qoyaanna waa la arkaa soo ma qofkii bannaankaa seexdo korkiisa muxuu ku arkayaa ama maradii oo hugsanaa wuxuu arkaa ayadoo qoyday xalana roob ma di-in waxa ku da-ay waa maxay dhadaa la yidhaahdaa annadaa marka dhada waay dhadadii di'iddeedii waay wa ballu sadaa wa ballu waa qoyn asadaa asadaana waa alcatash waa oonkii kitaabkan marka waxa waay dhadada da-ideeda iyo oonkan qoyntiisa waay qofkii oomanaa oonkiibay ka qoynaysaa ay ka jaraysaa kii kululaa oo kuleel iyo xaraaro ay haysana dhadabaa ku da-ayso waa qaboobaya ninkii kuleelka jahliga hayay iyo oonka jahliga ee uu naxwaha ka qabay ninkii oonkaas qabay iyo qabo yacni kuleelkaasi waa la qaboojinayaa buu leeyahy waxaa lagu qaboojinayaa waa maxay bilcilmi baa lagu qaboojinayaa oo naxwadiibuu baranayaa kitaabka hadduu ka faa'iidaysto oonkii waa ka go-ayaa uu qabay kuleelka uu dareemayana qabow buu isku bedelayaa maxaa yeele wuxuu helay qabow iyo biyo uu cabo oo oonka iskaga jaro biyahaasina biyo macnawiya waa sooma hadda biyo lacabi maayo ee waxaa loola jeedaa faa'iidadii wa jahligu waa oon cilmiguna waa wixii oonka kaha jarayo kaa goynaya kitaabkani marka wuxuu kaa goynayaa jahligii aad ka qabtay cilmigaas naxwaha jahligii aad ka qabtay sidaasaa sheikhu wuxuu ugu magacaabay magacan kitaabka qadru nnadaa wa ballu sadaa qadru nnadaa dhadada di-ideeda ama dhibicdeeda wa ballu sadaa iyo oonka qoyntiisa we oo fadhigaasi ku saabsan isla cinwaanka waxaad ka dareemaysaa kitaabkaani inuusan nihaaye ahayn maxaa yeele oonka in la qooyo iyo in biyihii laga wabxo laga dhargo waa kala duwan yihiin soo ma yaa hadda aniga waa qoynayaa keliya wey laakiin inuu oonka kaa wada ba-o kitaabada ka waaweyn kanaad uga sii gudbaysaa hadda waa lagaa qoynayaa keliya oonkii baa lagaa qoynayaa si xoogaa aad ugu sii socoto oo aad muddo ugu sii gaarto laakiin macnaheedu ma ahan inuu oonka wada jaraya kitaabkan wuxuu ishaarayaa sheikhu kitaabkan inuusan ahayn kitaabkii lagu dhammaan lahaa oo kitaabo ka waaweyn ay jiraan fi naxwi maaha kitaabkii ugu dambeeyey hadduu kitaabka ugu dambeeyey ahaan lahaa ballu sadaa lama dheheen oon uu qoynayaa lama dheheen waa oonka dhan uu gooyin lahaa oo jari lahaa marka laba faa'iidaba ciwaankan waad ka waan ka helaynaa kow inuu kitaabkan fawaa'id badan yaho oonka faraha badan leh noo haayay cilmigan qayb ahaan uu naga khafiifinayo waxaan kaloon ka faa'iidaysanaynaa kitaabkaani inuusan ahayn kitaabka ugu dambeeyey ee naga jari lahaa haraadkii oonka aan u qabnay cilmigan labadaba ciwaankan ka faa'iidaynaa soo maa labadaba ciwaankan ka faa'iidaysanaynaa risaaladayda marka magacaas leh ayaan fawaa'idan iyo nukadkan dul saaray buu leeyahay ayada darteedaan u taxriiriyey raaficatun lixijaabiha kaashifatun liniqaabiha raaficatanna waa la yidhahdaa raaficatunna waa la yidhaahdaa haddii aad tidhaahdo raaficatun maxay noqonaysaa ya waxaa waye sifa linukat fa haadihi nukatun soo muusan soo dhihin nukadkaas ama fawaa'idaasoo raaficatun rafcinaysa lixijaabihaa ay lixijaabi lmatni way qadrunadihi matnigiisa xijaabkii ayay rafcinaysaa markaa raaficatun maxay noqotay waa sifa linukat haddaan nidhaahno raaficatanna waa xaal sooma waxaana laga xaalaynayaa waa nukadkii xaalay tahay nukadkaasi raaficatan mid rafcinaysa lixijaabihaa ay lixijaabi matni qadri nnadaa matnigii qadru nadaa xijaabkiisa ayay rafcinaysaa oo ay kor u qaadaysaa nukad horaa loo sifeeyey oo maxaa lagu sifeeyey xarartuha buu ku sifeeyey soo maaha sidaa darteed ayaa waxaa kugu bannaan waxa kasii dambeeya imaa inaad ka xaalayso ama inaad uga dhigto sifa inaad uga dhigto sifo labaadayna noqonay haddaad sifo ka dhigto raaficatun lixijaabiha ama raaficatan xaalay tahay mid rafcinaysa nukadkani lixijaabihaa lixijaabihaa damiirka xaguu u noqonaya lixijaabihaa waa matnigii qadru nada ee uu ku yidhi waxaan ku magacaabay qadru nada waballu sada fawaa'idan waxay rafcinaysaa xijaabkii saarnaa matnigan matnigu waa xijaaban yahay keligiis markuu yahay waa xijaaban yahay macnaheedu waa maxay wax badanaa qarsoon waay xijaabku soo wax laguma asturo waa asturaad idan matnigan waa asturan yahay kadib waxaan dul saaray fawaa'id xijaabkaas ka rafcisa oo qofkii ishkaal uga jiray midkii fawaa'idda u muuqan weysay bannaanka usoo dhigay kaashifatun ama kaashifatan labada midaarataa dhihi kartaa xaalay tahay mid rafcinaysa liniqaabihaa niqaabkeeda niqaabka waa indhashareerkii xaalay tahay indhashareerkii saarnaa mid ka faydaysa matnigii mukamilatan ama mukamilatun ayadana waa la mid xaalay tahay mid dhammaystiraysa lishawaahidihaa shawaahideeda shawaahidii lasoo qaadanayo oo loo daliishanayay ama loo keensanayay masaa-isha naxwada waa mid dhammaystiraysa macnaha fawaa'id ama shawaahidaan lagu sheegin matniga ayaan sharaxa ku sheegaynaa buu ula jeedaa mutamimatun maxaa kaloo dhihi kartaa mutamimatan xaalay tahay mid dhammaystiraysa lifawaa'idihaa fawaa'ideeda fawaa'idii matniga ayay dhammaystiraysa kaafiyatan xaalay tahay mid ku filan liman iqtasara calayhaa qofkii ayada ku gaabsada sharaxuu ula jeedaa matniga ma aha sharaxan qofkii ku gaabsada way ku filan tahay macnaha wuxuu ula jeedaa masaa'il badan ay uga filan tahay kitaab kitaab weyn waaye kitaab yar ma aha macal sharaxa qadrunadaha sharaxa miya mase matniga waaye qadrunadaha waa matniga sharaxa muxuu u bixiyey shiikhu wax magaca gooni uma bixin muxuu yidhi sharxu qadri nada waballisada intaas uga gaabsaday waxa magaca qadrunada iskale matniga waa waa midka la rafcinaayo oo xijaabka laga qaadayo indhashareerka laga faydayo waa matniga waa laakiin midka wax faydaya asiga sharax inuu yahay uga gaabsaday magac gooniyana uma bixin waafiyatan xaalay tahay mid dhammaystiraysa buu yidhi bibuqyati man qof dantiisa buqyadu waa ujeedada iyo danta waafiyatan xaalay tahay mid dhammaystiraysa bibuqyati man qof ujeeddadiisa iyo dantii qofkaasoo janaxa iishay oo min ulaabi alcilmi alcarabiya min ulaabi cilmi alcarabiya ka mida ardada dalbaysa cilmiga carabiga qof ka mid ah oo u iishay ilayhaa xaggeeda u iishay waafiyatan xaalay tahay mid dhammaystiraysa bibuqyati man qof ujeeddadii iyo dantiisa baahidii iyo dantii uu lahaa qof janaxa iishay min ulaabi cilmi alcarabiya qofkaasoo ka mida dulaabta cilmiga carabiga baranaysa oo u iishay ilayhaa xaggeeda ilayhaa jaar majruurkan xagguu ku tacalluqayaa janaxa oo markii aada laqbaynayso haddaad doonto waa isxijinaysa waxaad leedahay waafiyatan xaalay tahay mid dhammaystiraysa bibuqyati man janaxa ilayha ujeeddada ama danta uu leeyahay man janaxa ilayhaa qofkii xaggeeda u iishay oo min ulaabi cilmi alcarabiya ka mid ah dulaabta cilmiga carabiga baranaysa man janaxa ilayhaa hadda matniga keliya mi ula jeedaa mase nukadka iyo fawaa'idda iyo waxa dhan ula jeedaa waxa dhan buu ula jeedaa sharaxa macal matniga qofka u iisha waxay u waafinaysaa ay u dhammaystiraysaa dantii ou lahaa dantuu lahaa buu ka gaarayaa shiikhu raximah llahu tacaala intaan wuxuu ku ammaanay sharixiisa sharaxiisii wuu ku ammaanay wuxuuna sheegay sharaxan inuu fawaa'id badan yahay inuu xijaabka ka faydaya matniga matniga qadru nadaa haddaad aragtaan matniga keligiisa markuu yahay meelo badanaa ishkaalaad qofka ka gelaya oo waadix ma ahan matni sahlan ma aha matniga sidaa darteed muxuu u baahday sharax xijaabka ka faydo u baahday wuxuu u baahday in indhashareerkii laga qaado indhashareerka waa mid macnawiya in laga qaado macnaha wixii qarsoonaa in la faydaa loola jeeda oo asiga dhan banaanka lasoo dhigo maca daalika wuxuu u baahday in fawaa'id la saaro markii asiga la caddeeyana wuxuu u baahday in fawaa'id la saaro shawaahidiisa la dhammaystiro fawaa'id dheeriya la keeno si qofka ardayga ah ee kitaabkan dhigta uu noqdo miduu ku gaabsan karo midka danlana uu dantiisa ka gaari karo sida sheikha uu ku sheegayana kitaabku waa yahay haddausan ka weynin ama usan kasii fiicnaynba intuu ku sifeeyey waa kitaabka fawaa'idiisu ay aada u badan tahay ammaanta sheikha uu kitaabkiisa ammaanayo macnaheedu ma ahan inuu asiga is ammaanayo ardadana waxaa la rabaa taa inay kala fahmaan maxaa yeele kitaabo badana waxaa arki doontaa ama aada aragteenba qaarkood culummada alifta ay ammaanayaan macnaheedu maa inuu leeyahay anaa aqoon badan iyo anaa dadka ka fiican soo udanni waayo culummada in sidaas laga maleeyo laakiin danta ay leeyihiin hal ujeeddo waayo ujeeddadoodu waxa waaye war kitaabka ka faa'iidaysa yuusan ku dhaafinay aduu kuu danaynayaa caalimku sheikhu aduu kuu danaynayaa aduu wuxuu rabaa inuu ku tusiyo meesha inay fawaa'id badan kaaga qarsoon tahay oo haddaad ka faa'iidaysato guul badan aada gaarayso ibnu maalig alfiyadiisa muqadimada waa ku ammaanay wuxuu sheegay alfiyatu ibnu mucti inay ka fiican tahay inay waxyaabo badan oo fawaa'ida leedahay macnaheedu maaha inuu leeyahay anaa kitaabkiiga kitaabada ugu fiican laakiin wuxuu ishaarayaa in kitaabkiisa uu yahay mid muhiima in laga faa'idaystana ay tahay arrintaasi mid lamida waxaa sameeyey oo hore u sameeyey ibnu mascuud radia allaahu canhu wuxuu yidhi ma jirto aayad qur-aanka ka mid ah ilaa waxaan garanayaa bur meeshay ku soo degtay iyo waqtiga ay soo degtay iyo sababtay usoo degtay rasuulka afkiisana waxaan ka qaatay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddobaatan aay toddobaatan suuradood oo qur-aanka ka mid a haddaan ogahay buu yidhi qof iga aqoon badan kitaabka ilaahay waa u safri lahaa oo waa u rixlaysan lahaa haddaan ogahay qof kitaabka ilaahay iga aqoon badan waa u safri lahaa macnaha ma ogi waayo soo ma wuxuu u safri lahayaa inuusan ogeyn waay cid uga aqoon badan wuxuu ula jeedaa bay yidhahan culamada ibnu mascuud war intaanan dhimanin cilmiga ha layga reebo cilmi badan baan ximbaarsanahay waana dhimanayaahoo goor waqti laysoo jira ma garanayo ma aqaan ee cilmiga iga reeba iga faa'iidaysta sidaasuu ula jeedaa ee maaha inuu naftiisa ammaanayo ujeeddada culummadu waa sidaas wallaahu lmas-uulu an yanfaca biha kamaa nafaca biaslihaa wallaahu alle almas-uul asigaa mas-uul ka ah oo mas-uuliyaddaasi iskale an yanfaca biha inuu allah ku anfaco risaaladan iyo sharaxan kitaabkan iyo sharaxan kamaa nafaca biaslihaa sida asalkeeda uga anfacay asalkeeda muxuu ula jeedaa matnigiibuu ula jeedaa wa an yudallila lana iyo allah inuu noo dulleeyo wallaahu lmas-uul bimacnaa allah waa mid la weydiisanaya oo laga baryaya an yanfaca biha inuu risaaladan ku anfaco kamaa nafaca biaslihaa siduu asalkeeda uga anfacay wa an yudallila lana iyo inuu allah noo dulleeyo noo sakhiro noo fududeeyo duruqa alkhayraati wadooyinka khayraadka wa subulahaa iyo subusha loo maro aduruq wasubul labaduba waa isku macno waana isku wasni hadday mufrad yihiin iyo hadday jamac yihiin labaduba sabiil iyo dariiq waa mufrad soo maha labaduba markii la jamcinayo waxaa leeyahay subul iyo duruq waana isku macno waana isku wasan marka labadan kelimadood waa isku mid wasnan wa macnan saasaa leedahay labadan kelimadood waa kelimataani mutasaawiyataani fi lwasni walmacnaa waa laba kelimadood oo isku mid ah xagga miisaanka iyo xagga macnaha labadaba innahu jawaadun kariimun ra'uufun raxiimun wamaa tawfiiqii ilaa billah innahu allah jawaadun kariim ilaahay subxaana wa tacaala waa mid deeq badan ilaahay waa mid deeq badan oo allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu kitaabkaana nagu anfaco iyo duruqdii khayraadka inuu noo dulleeyo maxaa yeeley ilaahay waa mid deeq badan cidduu doonana wuxuu raba siiyo ra-uufun waa mid dhibrin badan raxiimun naxariis badan wamaa towfiiqii towfiiqdeeda iyo waafajintaydu ma ahaanin ilaa billaah waa alla subxaana wa tacaala sababtii mooyaane calayhi alla keliya ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggii ayaan uniibu u noqonaya ilaahay xaggii ayaan u noqonayaa subxaana wa tacaala intaasi waa muqadimadii kitaabka waxay intaan ka dambeeya marka waxa uu shiiqu gelayaa maqsuudkii oo ah sharixii iyo matnigii kitaabka insha allahu tacaala maanta waxaan ku gaabsanaynaa aan ku kaaftoomaynaa muqadimada ardada wixii kitaaba ay ka dhiman yihiin ama aan haysan kitaabaha soo gataan kitaabadii hal kitaabka ha lala yimaado kitaabku ma aha mid muxaadara ahaan loo dhegaysanayo ama loo dhegaysan karo waa wuxuu u baahan yahay u fiirsi badan iyo matni iyo sharax labadaba in laga faa'iidaysto marka kitaab la-aan suuragal maaha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin